magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegaya maalinta dhallinyarada adduunka oo sanad kasta la xuso labiyo tobanka bisha agost oo maanta ku beegan munaasabaddani waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan somalilan hay-adaha taageera dhallinyarada iyo qaar ka mid a dhallinyarada magaalada hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid caydiid yaasiin ayaa ka warramaya ahmiyadda maalintan daf weyn bay noo tahay inaynu xusayno maalintii dhallinyarada adduunka oo caalamka oo dhan laga xuso taas oo ka mid a maalmaha ay qaramada midoobay u astaysay in aad loo weyneeyo ujeeddadeeduna tahay in la xasuusto waxa ay ku saabsan tahay somalilan dhallinyaradeedu waxa aan la dafiri karin inay tahay boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan horumarka dalka qayb ka ah sharafta iyo wanaagga dalkana qayb ka ah mustaqbalkoodu mustaqbalka somalilanna uu noqonayo sida ay maanta iyagu u egyihiin halkudhegga sanadkan la qaatay ee dunida oo dhamm isla qaadatay waa green skills for youth oo macnaheedu yahay xirfadaha cagaaran iyo dhallinyarada wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha somalilan cabdirashiid xaashi ducaale iyo qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabaddan ayaa si wada jira u sheegay in dhallinyarada ay yihiin xoogga bulshada islamarkaana looga baahan yahay inay doorkooda muujiyaan
sida la wariyo ee la sheegayo ama muuqataba waa ka boqolkiiba toddobaatan in ka badan bulshadan somalilan taasoo ah xoogga keliya ee maanta dalka ka jira ee noqon karaa xoog wax soo saar iyo xoog xirfadeed iyo xoog waxbarasho iyo xoogga keliya ee ah midkii la isticmaali lahaa xoogga jira ee la isticmaalo ee somalilan isticmaasho ee soomaaliya isticmaasho maanta waxaa u badan haddii runta laga hadlayo dumar dumar weliba dumarka dhallinyarada ah maahe waa dumarka ubadka dhalay maasha allah habriya inan waba congratulations aad iyo aad waxaan runtii ugu mahadcelinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska ee maanta soo qabanqaabisay hawshan aynu maanta u wada fadhino halkan waa maalintii dhallinyarada waddaniyadda ilaaliya sida heesaha ood ugu muraaqoobayseen waddankanu idinku idiin baahan yahay kuna xisaabtama sidii john of kennedy anigo weydiin maayo waddanku wuxuu ii qabanayo laakiin waxaan weydiin waxaan maxay fikradaydu tahay maxaan waddankayga u qabtaa waxaynu u baahan nahay inaynu horta ka bilowno guryaheena guri kasta hortiisa iyo gudihiisa marka dhirta lagu beero roobkii waa imanaya way isku xidhan tahay saddexdaa shay ee environmental green ah iyo skiliskii waxaynu u baahan nahay markaa inaynu jaamacii ragga maqlayo sida waxaynu baahan nahay in xirfadii loo abuuro sanad kasta labiyo tobanka bisha agost oo maanta ku beeganayaa dunida laga xusaa maalinta dhallinyarada adduunka si loo muujiyo doorka dhallinyarada waxaana inta badan la sheegaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay la daala dhacayaan shaqo la-aan baahsan